Kani waa wiil dhalinyaro ah oo da'da labaatanka ku jiro, waxa uu in dhowr sano ah uu la xanuunsan yahay xanuunka kelyaha ku dhaco labada kelyood ayaa fariistayn waxa aad u dhibta xitaa qaadashada neefta oo neeftu waxay uga soo baxaysaa si culays ah. Socodka warkiisaba daa oo waxa uu ku qabaa dhibaato xaaladiisa caafimaad Wajeer iyo guud ahaan dalkani Kenya wax waa looga qaban waayay waxayna dhakhaatiirtu sheegeen in loo baahan yahay in la geeyo dalka Indiya waxaana ku kacaysa lacag toddoba milyan ku dhowaad ama kor u dhaafayso. Culammada Wajeer oo xaaladda wiilkani aad uga damqadeen ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen madarasada Al-Fataax halkaas oo wiilkaasina uu joogay. Waxay ummadda Islaamka muxsiniinta ah khayrka jecelna ay ka codsadeen Ilaah ayaa wax badbaadiye inay sabab u noqdaan badbaadinta wiilkan yar oo ay xaaladiisa caafimaad sidii dalka indiya lagu geyn lahaa ay ka garab siiyaan alxamdulilah wthanaa lilah wsalaatu wasalaam cala muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu ilaahi subxaanau watacaala ayaan ku mahadinaynaa meeshan waxaana la joogo wiil jirin oo ilaa maarata shan sano xanuunka maarata kiliyaha haaya labada kiliyoodba waxaa waaye waa laga dhaqaa wuxuu u baahan yahay maaratay in la daaweeyo daawadiisana waxaa ku kacaysaa la dhahay ilaa toddoba milyan marka dadka muslimiinta ah oo adduunyada daafeeda naga dhegaysanaya waxaan ka codsanaynaa wiilkan da-diisu waxaa waaye waa labaatan jir waana nin akris maaratay oo secondary ku jiraas ahay akriskii maaratay waa wada wey marka wuxuu u baahan yahay maaratay inay la gacan qabta oo wax lala tiro maaratay marka dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala oo wax sii inay maaratay wixii lagu sadaqaysan kara wiilkan yaan insha allahu yaan ka codsanaynaa aniga nambarkaydana oo telefoonka waxaa waaye zero seven twenty five seven four seven eight three
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد sidaa maqlayseen ninkan madrasadda macad filfatxi ayaas dhex joogaa waa nin jiran jiradiisana wakti dheer ayay qaadatay saaad maaragta maqlayseen ilaa shan sano i ka badan ay qaadatay waxba waa laga qaban waaye muslimiinta meel ay joogaanba waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay kaalmeeyaan cudurkiisa gudaha wax waa looga qaban waaye isbitaalladii waaweyn oo dibidda ayuu u baahan yahay ayaa la yiri markaan dadka muslimiinta ah inay maaragtaa ninkaas ay caawiyaan ayaan ka codsanaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، dadka muslimiinta dhammaan gudaha iyo dibidda inta joogto codkan iyo keliifkan arkaysa ama maqlayso waxaan ka codsanaynaa wiilka dhallinyarada aada u xanuunsan ee keliyaha ay fadhiyaan la dhaqaya ee dibadda iyo waxaliyo gudaha looguma haayo in dibadda loo qaado mooye in loo kaalmeeye sidaasaa codkaasa annaga uu yahay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih marka dadka walaalaha muslimiinta ah wax badan bay dad badanoo dhibaataysan ay wax u qabteen waxaan rajaynaynaa inay ninkaas baahan ee dhibaataysan xanuunka haya inay maart u gargaaraan nin walbana wixiis la baxa ilaahay ka dhumini maayo wuxuu nabigeena sal alla alay wasalama kullu imri'in fii dilli sadaqati qof kastaba maalinta qiyaama sadaqada uu la baxay harkeed ayuu hargeli xataa yusala bayna alcibaadi uu nabiga ilaa addoommaha laga kala bixiyo markaa si uu nin walba sadaqadiisa ilaahay xasanaadka maalinta qiyaama miisaanka ugu kabo waxaan idin leenahay ninkaas walaalka ah ee dhallinyarada ah soo ma soo cardunka ah haloo kaalmeeya wajazaakum allah cid allaala cidii doonayso inay wiilkani caawiso waxa aad wax ugu soo diri kartaan eber toddobo labaatan konton iyo toddobo afartan iyo toddobo siddeetan iyo saddex